ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa si wadaajira u dhagax dhigay dhismaha waddo muhiim oo ku taala magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir inaad ilaashataan waddada waddada marka la dhiso waxay rabtaa ilaalin haddii aan la ilaalin ma hagaagayso biyihii way ku soo noqonayaan biyaha waxaa dhibaatay xoog la u keena waa qashinka marka guddoomiyihii saddexda guddoomiye degmo ee halkan jooga waxaan ka codsanayaa kuna adkaynayaa in waddadan qaybta kaaga aadan iyadoo wasaq leh habeenkii haddii lasoo maro guddoomiyahu in laguu qabsado waa waajib waxa aan dhisayna hal wadda keliya marka ma aha mudan ra-iisul wasaare lix waddo ayaan hadda hal mar bilownay oo aan hawshooda wadnaa waddada buulaxoobey waddada dabka ilaa bakaaraha waddada zoobe waddada commando blusio tan via roma kaxda kaaraan waddooyin dhowr aan dhisaynaa waxaan rabnaa marka waxa aan dhisayno ma ilaalin karna annagu waa dhisi karnaa cidda ilaashan lahayd waa idinka dado haddii wax laydiin qabto waxaa hagaagsan inaad ilaashataan oo aad iska kaashataan meeshaan maanta waxaad u soo fadhiisateen inaad maqashaan in waddadan laydiin dhisayo laakiin markaan halkan ku kala tagna haddii halkan idinkaga dhammaato wax macnaa ma samaynayso ugu dambeyn waxaa isaguna hadalka qaatay munaasabadana soo xidhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya salaan kadib aad aan ugu faraxsana maanta inaan wax ka dhagax dhiga waddadaas dheer ee xiriirisa sida la sheegay saddexda degmo inkastoo ay degmo kaloo afaraad ay jirto aan meesha laga xusine meesha ay ku dhammaatay ay degmada kaaraan tahay oo ay afar degmo tahay waddadu marka aad baan ugu faraxsan runtii inaan dhagax wax ka dhagax dhigo maanta waddadaas runtii waddadan kolley muhiimkeed muhiimaddeeda waxaa sheegay dadkii halkan ka hadlay waxaa kaloo la sheegay waddooyin kale ee horle in la dhisi doono oo midda siidka ka degta sida hadda la sheegay guddoomiye waxaan ku talin lahaa haddii ilaah yidhaahdo waddooyinka in xoogga la saaro waddooyinka shacabku sida tooskaa u isticmaalo waddooyinka hadeertaan hadda waddadan oo kale in yar inta badan shacabku ay isticmaali doona aada ugu mahadsantihiin waddada hadda la tilmaamay ee siidka ka degta ee waddada jidmareexaanka marka dambe loo yaqaano inta badan dadku hadda ma isticmaalaan haddii ay kolley balaankiina adinkaa og laakiin waxaan rajaynaa inaad ka uga faa'iidaysaan meelaha ay shacabku aada u isticmaalaan